بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين درسigeen kelimadeennii toddobaad oo duruustii ramadaanka ootixanada ahayd ka mid ah maanta waxaan ku soo qaadanaynaa albaaqiyaat الصaalixaat waxa qofka aan marnaba ka haraynin ee qabrigiisa la joogo qiyaamadii la tegaya darajaad uu ka helayo waxa weeyaan waa albaaqiyaat asaalixaat wixii asiga baaqi u noqon lahay waa cibaadadaas waa dikrigaas waa wixii la hal ah weeyaan marka waxaan u doorannay arrintan inaan hadda maanta halkaa ugu hadalno shalay waxaan ka soo hadalnay wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda qofkii inuu keligiis ilaahay hor istaagay marka waxaan sheegnay bani aadamkii manaasibtii qabiiladii wujaahi oo dhan inay iska dhammaatay laakiin inay soo harayso keliya acmaashii saalixada ahayd marka inay marnaba faaruqaynin marka maadaama aan ogaanay inuu qof jecel yahay adduunyadoo dhan inay badda ku dhacdo uu asiga badbaado wuxuu ku badbaadi karana maxay tahay alacmaal asaalixa acmaasha waa wanaagsan iyuu ku baaqi noqon karaa iyuu ku badbaadi karaa marka sidaa awgeed baan u doorannay maanta inaan iyada uga hadalno albaaqiyaat asaalixaat laba macno bay leedahay culammadu ku sheegeen qaar waxay yidhaahdeen jamiicu alacmaali asaalixa acmaasha saalixada soom salaad jihaad wax dhan oo dhan waa albaaqiyaat asaalixaat bay soo gelaysaa qowlka labaad waxaa lagala jeedaa albaaqiyaat asaalixaat aladkaar oo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah waxay ku ijmaaceen inay adkaarta kow ay ka tahay waxa kale ma soo geli karaan mase ma soo gelayaan mas'alo ay isku haystaan culammada weeyaan laakiin marnaba inay adkaarta ay gelayso khilaafka ma joogo albaaqiyaat asaalixaat in lagala jeedo marka midda laysku itifaaqsan yahay inaan ayada soo qaadanon maanta aan adkaarta uga hadalno qiimaha ay ramadaanka iyo keyrkiisaba ay leedahay yaa in yar aan ka taabanayna maadaama kelimada ay kooban tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala albaaqiyaat asaalixaat qur-aanka laba meeluu ku sheegay mar waa suurat alkahfi almaalu walbanuuna ziinat alxayaati اddunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مد لبا سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا مركا لبداس آيات معنيه waxaa weeyaan ilaahi wuxuu leeyahay almaalu walbanuuna maalka iyo wiilasha waa ziinat alxayaati addunya adduunyada quraxdeeda waa ninka markuu maal leeyahay dadka la shaara ma aha la arag ma aha la midib ma aha wuu ka duwan yahay markuu wiilo leeyahayna yactaz biabnaa'ihi marka waxaa layidhi kuwaasoo dhan waa un adduunyo haba qiimo lahaadaana laakiin kullu maa fi lamri waa juz min addunya ilaahi wuxuu ihi waalbaaqiyaatu asaalixaatu kuwa kuu baaqi noqonayo wa wanaagsan yaa khayrun kuu khayr badan cinda rabbika hawaaban xagga ajirka wa khayrun amalan wax oo la yidi diilana ayadaa uga fiican amalan bimacnaa ma'muul qofka wuxuu uu amalka geshto oo macnaha yidi diilsado oo ku hirto wax lagu hirta ayagaa uga fiican qofka markuu dhimanayo waxa weeye mar kastaba camalkiisuu fiirinaa maxaa ka horeeya uu samaystay marka waxa weeyaan amal wixii ku geliyo waxaa kaaga fiican waxaasoo adduunyada markaad isku tiri waaba waataan soo niri wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum yacni wixii aan idiin siino adduunyada idinku siino o dhan waad ka soo tagteen laakiin waxaan laga tegaynin maxaa waaye albaaqiyaat asaalixaat oo kula jiraysa mar kastaba fii qabrika wa fii yowmi alxisaab wa fi ljannati darajaat ayadaa lagu helaya marka waxa dadka ay qiimo u yeelaan ilaahay wuxuu uri waa un adduunyo ma xuma oo maalkuu wanaagsan yahay wiilasha way wanaagsan yihiin ziinatu lxayaati dunya waa yihiin laakiin waxaa ka wanaagsan ka sii wanaag badan albaaqiyaat asaalixaat xagga ilaahay agtiisa markaad la tagtid waxa lagu weydiina ayaga weeyaan waxa layadi diilsado oo laysku haleeyaan ayaga uga wanaagsan aayadda kale waxay leedahay wayasiidu allaahu aladiina htadow huda ilaahay dadka hanuunsan hanuuna ur siyaadiya fiiri qofka hadduu dadaalo uu jidka soo qabto ilaahay waa towfiiqinaya waa si waa u dheeraynaya siyaadada hadduu xumaadane xumaanta loo dheeray ayaa loo siyaadinaya falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markii qofkii hadduu dhumo ilaahay wuu sii dhuminaya hadduu qofka soo hagaagu jidka soo qabtana ilaahay baa u dhammaystiraya aljazaau min jinsi alcamal mujaamalo ma jirto marka ilaahay wuxuu ihi dadka hanuunsan oo jidka ilaahay soo raacay ilaahay hanuun buu u siyaadinaya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban intii hore way isla wamid yihiin labadaas tan waxaa layidhi wa khayrun maraddan meel loo noqdan ayadaa u khayr badan fiiri marad waxaa weeyaan almarjic waalmaw'il ood qiyaamada loo laabo raba iyadaa ugu wanaagsan marka waxaa lagu leeyahay war waxaan adduunyada ah oo maalkii iyo wiilashii iyo sarihii iyo dumarkii iyay kaa wakhtiga kaa qaadin ha isku mashquulinin ha isisiinin mar kastaba ishaada ha saarnaato albaaqiyaat asaalixaat lianna wiilashan iyo maalkan waa kaa harayaan saxiix hadduu ilmihii aad tarbiyaysid oo wanaag aad ku tarbiyaysid qiyaamo darajaadaad isla gaaraysin waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay ilahi wuxuu uhi ninkii carruurtiisa ay iimaanka ku raacdo haddii qiyaamada la gaaro aabbahii iyo waalideynkii iyo ilmahoodii waa laysraacsiinayaa darajadkaas sarasaraa laysla siinaya haddii ay midkood hoos mara xataa midka kale laga dabageyna waa wanaagaad aad adduunyada ku tacbatay wa laakiin mar haddii ay labadoodii xumaadaan ninka kastaba kan kale waa ka cararaya yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih marka sidaa daraaddeed baa waxaa la rabaa inuu qofkii cibaadadii qayb ka dhigta adkaartii fiiri qur-aankii dad baa waxaa weeyaan markii cibaado lasoo hadal qaado ama ramadaan maanta dhan musxafka keli unbuu akhrinaya waa wax weyn weeyaan kalaamullaahi wax ka fiicanna oo ka weyn ma jirto laakiin kalaamullaahi asagiiah wuxuu ku leeya yaa ayuha aladiina aamanuu dkurullaha dikran kaiira wardadii habuu ilaahay aada u xusa marka xuskii waxaa ka mid laa ilaaha ila allah subxaana allahi walxamdu lilah yani maxaa ka mid maalan inaad subxaana allahi alcadiim wax dhan inaad akhrisid bay ka mid tahay walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ihi axabu alkalaami ila allahi arbac laa yaduruka biayihina bada'ta subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar afartaas jumlo ilaahay waa jecel yahay midaad rabta ka bilow waxa weeyaan ilaahay waa jecel yahay marka lagu yidhaahdo ilaahay wuu kugu jeclaanayaa maqaamkaadana wuu saramarinayaa macnihii saasay ka dhigan tahay marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna amray inan asiga dikrigiisa aan badinno annagay maslaxa noo tahay sidaa daraaddeed yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiiran inta awooddaada ay gaari karto ilaahay xus baa lagu yidhi wasabbixuuhu bukratan wa asiila galab iyo subax ilaahay tasbiixiya oo tasbiixsada oo subxaana allahi tasbiixa waxawaa hufin ilaahay la hufo ilaahu xumaan ma lihid ilaahu xumaan ma lihid haddaad subxaana allahi ku celisa wabixamdihi haddaad ku dartidna mahadna waad leedahay fiiri labadaa kelima macnaheeda markaad dhuuxdid yacni ilaahay subxaana wa tacaala maqaamkaada wasaramarina ilaahu xumaan oo dhan waad ka hufan tahay ilaahu xamdi oo dhan iyo mahadoo dhanna adaa iskale wasabbixuuhu bukratan wa asiila ilaahay wuxuu ihi wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun ilaahay xusa si badan lacalakum tuflixuun waad guulaysanaysiin marka waxaa weyaan dikrullahi ariiq ila alfalaax weeyaan ilahi wuxuu uhi wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraati acadda allahu lahum makfirata waajran cadiima ragga iyo dumarka ilaahay aad badan u xuso wuxuu ilaahay u diyaariyey dembi dhaaf weyn markii si xoog la dembi lagugu dhaafo darajo weyn baa lagu gaarsiiyey ka dhigan tahay macnaheedii walidaalika qofka waxaa la rabaa adkaarta way badan tahay maanta haddii haladaba kaca la yidhaahdo ma laga gaari karo laakiin inaad qayb ka dooratid way kala fadli badan tahay adkaarta way kala fadli badan tahay midba miday ugu qiimo badan qofka dakiga waxaa la yidhaahdaa awqaadda faadilada ah iyo cibaadaadka faadilada ayuu ku dadaalaa maadaama annaga taagteenna ay yar tahay oo wixii oo dhan aan la imaan karin haddaad cibaado samaynaysid midda ugu qiimo badan maalan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu mulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax lamida adkaarta ma jirto liannahu towxiidullahi bay ku xihan tahay inaad ayadaas aad qaybka aad ka raatibatid maanta meeqaan akhri karaa subxaan allahi wabixamdihi subxaan allahi alcadiim oo bayna asamaa waalardi buuxinaysa maxaan akhri karaa subxaan allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kelimi maxaan akhri karaa subxaan allahi wabixamdihi maxaan akhri karaa oo ninkii akhriya gufira dunuubihi dunuubuhu walow kaanat midla zabadi lbaxri uu nebigu yidhi yani dembigaaga dhana laguu dhaafaa walow badaba ha la ekaado subxaan allah bixamdihi keliya ninkii boqol joor yidhaahdo marka waxaa la rabaa adkaartaas inaad qayb kaad ka dooratid aadna laasimtid ma aha dikriga markuu qalbigaada kugu soo dhaca yani waa ajri waa lagaa siinayaa laakiin wax kuu qaybsan oo kuu go-an ee aada maanta sida qur-aanka u akhrinayso kale aad u akhrinaysid waa lagaaga baahan yahay nin baa nabigu u yimid oo wuxuu uri ilaahay rasuulkiisiiow sharaa'icda ilaahay waa igu badatay macnaha adkaartii waay ee famurnii biamrin atashabbathu bihi buu uri waa ninkaasa caraabigan iska ahay wixii aad akhrinaysiin oo dhan ma wada akhri kare eh wax la ii sheeg buu iri oo aan qabsado markaasuu nebigu soo gaabi wuxuu uri laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaah carabkaadii uusan ka zuulin inuu qoyan yahay ilaahay dikrigiisa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan haddaad tiraahd allahu akbar allahu akbar allahu akbar haddaad tiraahd kulli waxaasoo dhan subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar adiga waxaweye wixiid keri kartid alil wixiid keri kartid ooba ilaahay uu ogol yaho adkaartiisa ka mide ha ka daalina la yidhi taa waxay daliil u tahay dikriga ilaahay wakti go-an inuusan lahayn kul alawqaat waa mashruuc fiiri salawaadka wakhtiyaal ay mamnuuc taha jirto oo aan la duka karin xajka wakti buu leeyahay soonka wakti oo faradka ah wakti buu leeyahay marka yani cibaadada awqaad bay badanaa kala leedahay laakiin dikriga ilaahay wakti ma laha kulligiisa waktiga dhan waa maftuux walow kaana alinsaanu junuban ninka hadduu janaabo qabo xataa waxaa la rabaa inuu dikriga uusan ka tegin taas waxay tusinaysaa inaan dikriga ilaahay laga kaaftoomi karin oo sidii jirkaada uga baahan yahay raashiinka yaa ruuxdaadana dikriga ilaahay ay uga baahan tahay sidaad u neefsanaysaoo kale dikriga ilaahay uga baahan tahay inaad ku celcelisa marka waxa weeyaan dikriga ilaahay waa hubka qofka uu isku ilaali karo shaydaanka iyo xasadka o dhan iskaga ilaalinaya walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu na amray ilaahay inaan xasuusno waqti aadan filaynin waxaa layidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun haddaad dagaal gashaan ee qolo dagaal aad kula kulantaan waktiga loogu ilow badan yahay waa liannahu seef baa laysla dhaca ama huba kugu soo dhacaya waktigaasaa ilaahay wuxuu idhi wadkuru llaha kaiiran adigoo dagaalamaysid oo xabadda lagugu soo ridaya ama ridaysid yaa waxaa laga rabaa udkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun maxaa yeelay wadalika lima lidikri min alfawaa'idi fawaa'ida dikriga ay leeda ou leeyahay wax la koobi kara ma leh liannahu waxaa weyaan wuxuu kuugu kaalmaynayaa dhib kastoo kuugu dhaca haddaad adkaarta ilaahay badaysid waa kuu fududaynaa ilaahi jala jalaaluh liannahu dikriga macnihiisa waxa weeyaan ilaahay baad ku xidhan tahay ammaan ilaahay yaad maanta ku celina ma kula tahay ilaahay adoo ammaanay inuu ku iloobaya ma kula tahay abadan walidaalika ilahi wuxuu uri fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun saasuu ilaahay naga doonaya fadkuruunii iyo xusa adkurkum anna waa idin xasuusanaya haddaad ilaahay xasuusa allahu yuqbil calayk addoonkayga muxuu iga rabaa maxaa dhibaya oo laga reebaa maadaama ilaahay aada watigii wakhtigaadii uu ku siiya aada isaga qaaday inaad ilaahay ku xustid asigana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu ballanqaadayaa wixii ku dhibaya o dhan inuu kaa reebo wa fi saxiixayni nebigu wuxuu iri xadiidkaas man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'ihi ninkii asagoo keligiisa i xasuusto oo oo macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa akhriyo ilaahayna wuu xasuusanay asoo keligiisa ninkii dadka dhexdooda ilaahay ku xusane ilaahay malaa'igtuu ku asigana ku dhex xusaya addoonkayga oo fulaan fulaan la yidhaahdo yaa saas ii xusay oo saa ii ammaanay buu leeyahay ilaahay malaa'igtaa la maqashiinaya marka waxaa weeyaan dadka inay ay ku maqlaan subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah adoo dhehaysid macnaha waxa weeyaan dadkii waad ugu yeeraysaa war sidaana ilaahay u xusaay adinkana xuso marka ilaahay ammaantiisaad maqashiinaysaa marka saas dadkii u maqashiisay ammaantaadu ilaahay malaa'igtiisa maqashiina asigane marka fiiri dikriga maqaamka uu leeyahay ilaahay inuu ku xuso adigoo addoonkaasa oo xaqiirka waxa tahay aan jirin yaa waxaad gaartay maqaam ilaahay uu ku xuso ou malaa'igtiisa kugu dhex xusay jalla jalaaluhu marka waxaa wax sahlan ma ah waa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ihi waladikru llaahi akbar wallaahu yaclamu maa tasnacuun waladikru llaahi akbar macnaheeda ma taqaana waxa weeyaan ilaahay xasuuska addoonkiisa uu xasuusanayo yaa ka weyn addoonka xasuusitaankiisu ilaahay xasuusanayo haddaad ilaahay aada xasuusato dikrigiisa aad aada qaadid ilaahay intuu adiga kugu dikrinayo maqaamkaada uu kor u qaadayaa ka weyn adiga ilaahay subxaana wa tacaala intaad xustay marka wax yar baad wax weyn ku helaysaa wala dikrullaahi akbar bimacnaa dikrullaahi cabdahu akbar min dikri lcabdi rabbahu inaad addoonkaada addoonka ilaahay xuso waxaa ka weyn ilaahay inuu adiga oo ku xuso jala jalaaluhu walidaalika fi sunan اtirmidi waxaa ku sugan lian aquula subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima طalacat calayhi shamsu buu nebig yiri inaan idhaahdo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah allah akbar waxaa weeyaan waa tii aan afartii aan niriyey axabu lkalaami inan iraada buuri nebiga afartaas yaa axabu ilaya mima alacat calayhi shamsu adduunyadoo dhan waxay qoraxdu ku soo baxdo adduunyada oo dhex yaaloo dhan hadday laysiiyo waxaa iiga qiimo badan inaan subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah aan idhaahdo lianno tan miisaankaada qiyaamay rafcinaysaa adduunyadana way ku mashquulinaysaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala in la badyaa wuxuu sabab u yahay ducada aad ilaahay bariisa in laga ajiibo nebigu wuxuu ihi man tacaara min alleyl habeenka ninka soo kaco oo faqaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk walahu alxamdu w calaa kuli shayin qadiir subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billaah intaas ninkii yidhaahdo uma qaala rabi kfir lii istujiiba lahu buu nebiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii adkaartaas inta akhriya ilaahu dembiga io dhaaf yidhaahdo waa loo dhaafayaaba fain tawadaca uma sallaa qubila salaatu inuu salaatuleylka u soo kaco ou haddana ilaahay intuu baryo ku daro salaad inuu gudukadane salaadiisa waa la aqbalaya sababtana waxa weeyaan cibaadadii waxaad ka hormarisay wax la yidhaahda muahilaad raashinka markii hadda aad hotelada waaweyn tegtid waxaa lagu siinaa muqabilaad waxyaalaha shahiyadaada furo oo jacaylka raashinka raashin yaryaroo macmacaana lagu soo kormarina dikriga ilaahay waxa weeyaan waa mumahid jidku kuu sii xaaraya markaad ilaahay xasuus ilaahay xasuusid ood marka ilaahay wax weydiisatid weydiintaadii wax aqbalkeeda soo degdega lianna waxaad ka hormarisay ammaan ilaahay jala jalaaluhu laakiin waxaa lagala rabaa inaan ogaano in la rabo markaad ilaahay xasuusinay aada xusaysid qalbigaada inuu xaadir yahay waxa aad leedahayna aad fahmaysid subxaan allah walxamdulilah markaad leedahay ilaahu adaa nasahan ilaahu mahad adaale inay macnaheedu ku xaadirsan tahay markaad leedahay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ilaahu adigaa nasahan xamdina waad leedahay ilaahu adaa weyn macnahaas ina soo xaadiri sidaa la rabaa dad baa waxay ay dhaqan ka yeeshteen tusbaxuu iska wataa dadou la sheekaysana waxaa waya gacantaan uu dhaqdhaqaajina afkiin wax kama dhahayo kulaha saddex boqolaan akhriyo ma aha saas dikriga waxaad rabaa meel gaar in lala fadhiisto oo markaa aad akhrisid haddaad dhex joogtidna asiga aad ku mashquulsid dadkaasoo dhan aad ka maqnaatee la doonaya laakiin inaad asiga aad afka wax ka tiraahdo qalbigaadan wax kale ay ku jira ama sheeka aad ku dhex jirtid la taas ma anfacayso marka xuduur اlqarbi aa rabaa ilahi wuxuu uri udcuu rabakum tadarucan wakufyata ilaahay bara adigoo isdullaynaysa u tadarucaysa si hoosna ilaahay u bara u barya wadkur rabaka fii nafsika tadarucan wakhiifata waduuna اljahri min alqowli bilgudu wاlasaal rabbigiina nebi maxamedu rabbigaada xus fii nafsika adigoo macnaha keligaa ah tadarucan adoo ilaahay isu dullaynaysid wakhiifatan adigoo hoos u dhigaysid wa duuna aljahri min alqowli adigoo aan hadalka kor u qaadaynin waxaad ilaahay xasuusataa bilguduw walasaal galab iyo subaxba marka dadka waxa weeyaan maqaamiyaalkooda wuxuu ku kala sara marayaa cibaadadaas ay la imaan oo dikriga awal u yahay nebiyullaahi ibraahim markii nebiga habeenkii la dheelmiyey leylat lisraa walmicraaj iyo ibraahim buu maray markaasaa waxaa la yidhi ibraahima wuxuu ihi nebi maxamedow ummadaada fartin iga gaarsii salaamna iga gaarsii buu yidhi waxaad u sheegtaa wa akhbirhum ana aljannata ayibatu turba jannada turbadeeda ama macnaa caradeeda waa wanaagsan tahay oo macnaha saalix in wax lagu abuurto laakinahaa qiicaan buu yidhi waa bannaan wa ana khiraasaha subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar waxaa lagu tallaalnay beertaas bannaan oo diyaaru ah inay wax dhaliso waxa wax looga dhali karo waa dikriga ilaahay subxaanallah haddaad tiraa geedaa lagu abuuraa walxamdulilah haddaad tiraa geedo badanaa lagu siinaa intaasoo timir intaasoo webi intaasoo caane waxaa lagu dhali karaa waxa weeyaan jannada qaybtaad ku leedahay inaad camirtid dikriga ilaahay inaad ku camirtid marka ilaahay subxaanah watacaala wuxuu leeyay wacada allahu aladiina aamanuu wacamilu الصaalixaati lahum makfirat waajru cadiim waxaa isku soo duuduub oo war haddaad camal saalixa oo baaqiyaad saalixaad qeyb ka mid taha aada samaysid ilaahay dembi dhaaf iyo ajir weyn buu ku siinayaa marka waxyaalaha qiyaamo marka la tago lagu kala kor marayo adkaartaasaa ka mid eh marka caado iyo dhaqan ka dhigo inaad wardi yowmi ka samaysatid yacni tasbiix tahliil takbiir kulli mid kastaba qeyb ka samayso maanta tan boqolaanka akrinaa tan laba boqolaanka akrinaa tan saddex boqolaanka akrinaa qur-aanka intaasoo jusaan akrinaa intaas ilaahay baryaa intaasaan dukanayaa ramadaankaba ha sii badnaato laakiin caado iyo dhaqan ka dhigo waxa weeyaan dikriga waa ku xijaabaya shar oo dhanna waa kaa xijaabaya khayr oo dhanna waa kuu sahlaya qalbigana waa lagu dhaqaa marka ninkii oo yaqaana dikriga qiimaha uu leeyahay marna xataa saacad keli ah ku gaboodfali maayo أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين